أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salibiyiinta kenya jabhadda muxaarada faano ayaa dagaal ku soo furatay in ka badan toddoba kun oo maxaabiisa kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka amhaara maamul goboleedka shaarardirarka isku magacaabay jubbaland ayaa sii kordhiyey dagaalka uu kula jiro shacaa'irta islaamka mujaahidiinta alqaacida ayaa horumar ballaaran ka sameeyey dalka maali iyagoona dagaal culus oo kula wareegay deegaanno istiraatiiji ah wilaayaadka islaamiga ee jubbada hoose iyo gedo ayaa ku dhawaaqay xamlo dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyinkii deegaanada wilaayaadkaas sarkaal ka tirsan booliiska silibiyadda kenya ayaa lagu dilay gudaha waddankaasi xilli uu faraha ka sii baxay amniga dalkaas wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga ah la qaadatay aqaanleyda ku dhaqan degmada jilb ee wilaayadaas wasiir ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa qiray in musuq maasuq uu ka dhex jiro dowladda silibiyadda kenya
أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay soddonka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan iminkana war deg deg ah waxa goordhow iscasishay oo dalka bangaladesh isaga carartay haweenaydii murtadada ahayd ee dalkaasi maamulaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay taasoo lagu magacaabo xasiin ah dadka kacdoonka ka wada waddankaas ayaa xoog ku galay xarunta ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi looga arrimiyo wakaaladaha wararka ayaa sheegay in madaxii xukuumadda riddada bangaladesh ay u baxsatay dalka hindiya tallaabadan ayaa timid kadib markii booliska riddada waddankaasi ay shalay saacado kooban toogasho ku dileen in ka badan boqol ruux oo shacab ah wixii ku soo kordha waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka caalamulyoom ee galabta soo geli doona insha allah howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee xerada loo yaqaano buurta ee ku taala degmada beled xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sun yahay wilaayada gedo baay mujaahidiinta waxaa xalay ay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada diinsoor islabaay waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta deegaanka goofgadud buurey ee hoos tagta magaalada baydhabo islabaay mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshaadka murtadiinta u tiilay xaafadda horseed ee magaalada baydhabo dhaawacu waa hal askari oo murtad ah banaadir mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari nooca xamuulka oo ay leeyihiin maleeshaadka riddada kaasoo siday shadaal islamarkaana marayay deegaanka garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka dhamase ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salibiyiinta kenya waxaana jira khasaare kala duwan oo kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi jabhadda maxaarada faano ayaa dagaal ku soo furatay in ka badan toddoba kun oo maxaabiis ah kadib dagaallo culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka maxaarada cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalka itoobiya ka dhacay dagaallo qaraar oo dhex maray ciidanka abiy axmed iyo maleeshiyaadka faano wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in faano ay weerar xoogan ku asqaysay xarumo ciidan oo ay leeyihiin askarta itoobiya iyagoona soo furtay maxaabiis tiro badan dagaaladan ayaa badankood ka dhacay inta badan deegaanada uu ka kooban yahay gobolka amxaarada dadka ku dhaqan deegaanada qaar ayaa soo sheegaya in faano ay iyada markii hore soo qaadeen weerarka iyadoona furatay qaar ka mid ah maxaabiistooda oo gacanta ugu jiray dowladda xabashida itoobiya ilaa hadda sida ay xoguhu sheegayaan faano ayaa soo furatay ilaa toddoba kun oo maxbuus oo nool walow aysan dhanka kale caddayn in qaar ay weli ku harsan yihiin xabsiyada ku yaalla xarumaha ciidan ee ay weerarada ku qaadeen isku soo wada duuba waxaa sii lixaasanaya marba marka kasii dambeysa dagaalka adag ee u dhexeeya labadan dhinac halka dhanka kale ay dowladda xabashida itoobiya ay la daaladhacayso dhaqaale xumi baxsan waddankana intii u harsanayd ay gacanta u gelisay hay-ado reer galbeed ah mahadsanid walaalka caliyare maamul goboleedka jalaal dirarka ee isku magacaabay jubbaland ayaa sii kordhiyey dagaalka uu kula jiro shaaciirta islaamka sida uu ku waramayo yaasir maxmed maamulka ishaadala dirarka ah ee isugu yeera jubbaland ee uu madaxa u yahay murtad axmed madoobe ayaa sii wada falalka uu kula dagaalamayo diinta islaamka isagoona saacadihii lasoo dhaafay qaaday olole uu ku gubayo niqaabka sharciga ah ee ay xirtaan dumarka muslimaadka ah maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa magaalada kismaayo kasoo ururiyey in shareerka ay xirtaan haweenka iyagoona isugu keenay hal goob kadibna halkaasi ku gubay saraakiisha axmed madoobe oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in kismaayo laga xirto niqaabka sharciga ah ee ay xirtaan dumarka muslimaadka ah
waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baaxsiga iyo la dagaalanka indharshareerka arrintaasoo magaalada kismaayo hore mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indharshareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa ciidanka booliska dowlad gobolka jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxay ka howlgelayeen maalmahan ay ku mashquulsanayeen hawshaas afar maalmood lasoo dhaafay maalintii afraad iyo howlgal kaa socdaa mas-uuliyiinta iyo inta badan saraakiishana ay ka howlgelayeen iyo ciidanka intuba waxaan soo qabanay indhashareerkaa faraha badan inay ujeedaan oo dhowr boqol xaba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ku dhex wateen magaalada waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo indhashareerka qaadashadiisa kaasoo horay loo mamnuucay tani ayaa qayb ka ah midhaha laga dhaxlay duulaanka saliibiga ah ee ciidamada kenya ku joogaan gobollada oo xukumo maamulka isugu yeeray jubbaland oo maanta gaalada kula tartamaya mamnuucidda shacaa'irta islaamka
waad mahadsantahay yaasir mujaahidiinta alqaacida ayaa horumar ballaaran ka sameeyey dalka maali iyagoona dagaal culus kula wareegay deegaano istiraatiiji ah marwaan maxmed ayaa faahfaahinta warkan haya ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa taqadum ballaaran ka wada wilaayaadka dhaca waqooyiga waddanka maali ee saaxilka qaaradda afrika wararka ka imaanaya maali ayaa sheegaya in dagaalyahanada mujaahidiinta ay dagaal culus kadib la wareegeen mid ka mid ah albaabada laga galo magaalada gaaw ee caasimada u ah gobollada waqooyi war rasmi ah oo ka soo baxay nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay qabsadeen saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada xukuumadda riddada maali ay ku lahaayeen deegaanka wabaari ee duleedka koonfureed ee magaalada gaaw mujaahidiinta ayaa muslimiinta ugu bishaareeyey in caskarka riddada laga nadiifiyey wabaari islamarkaana mujaahidiintu ay kusii taqadumayaan dhanka magaalada dhinaca kale xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya gumaadkii dhowaan loo geystay ciidamada caloosha dushaqaystayaasha ruushka ee fagnara muuqaalo laga helay qaar ka mid ah taleefanada ay wateen saliibiyiintii la dilay iyo kuwii gacanta lagu dhigay ayaa muujinaya xasuuqa bahalnimada ah ay u geysteen shacabka muslimiinta fiidiyowyada la helay waxaa ka mid ah calooshoodushaqaystayaasha fagnar oo seef madaxa uga goynaya dad shacab ah iyo iyagoo buris madaxa ugu garaacaya maxaabiista ilaa ay ka dhintaan muuqaalada laga helay taleefanada saliibiyiinta fagnar oo si aad ah laiskula dhex qaaday baraha bulshada ayaa laga dheehan karay argagax iyo heerka ay gaarsiisan tahay bahalnimadooda mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo usbuucii hore war ka soo saaray halaagii saliibiyiinta ruushka ku gaaray dalka maaliya ayaa wacad ku maray inay u argudi doonaan xasuuqa ay maleeshiyaadkan horarka ah u geysteen qabaa'ilada muslimiinta ah waad mahadsantahay walaalka marwaan wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo gedo ayaa ku dhawaaqay xamlad dacwi ah oo ka hirgelaysa degmooyin iyo deegaana ka mid ah wilaayaadkaasi aynu ku hormarno bashiir muxidiin abu ayman oo warbixinta ugu horraysa noo haya iyada oo qaybka xoojinta wacyiga ummadda iyo gaarsiintooda risaalada islaamka oo hadafkeedu yahay ku dhaqanka iyo inay ka muuqato guud ahaan bulshada ayuu waxa uu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu si toosa ugu dhawaaqay xamlo wacyigelin taasoo si toosa uga hirgeli doonta guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan weheliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa cilaamiyey xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo ah ololo dacwi shicaarka iyo halkudhigeeduna uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih iyada oo la dabaqayo xadiidka nebiga waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo walaayada islaamiga ee jumada hoose waxaa halkan ka caddaynaysaa in ay ballaabanayso xamle magaceeda la yidhaahdo irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkaas aad wada garanaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamayo qof kasta mas-uuliyadda oo saaran inuu guto xamladan intaas magaceeda lagu sheegay shicaarka intaas lagu sheegay waa xamle oo ka ballaabanayso walaayaadka islaamiga ee guud ahaan gaar ahaanna walaayada aan joogno oo mas-uulka ka nahay ee jubba sufla waxaa loo baahan yahay in si jiddiyi leh aan u dhaqangelino oo howshaasna aan qaadanno oo aan gudinno qof kastana halkii ugu aadan yahay ee ka qabto waxyaabaha oo muhiimka ah in la taabto mamnuucaadka waxaa ka mid ah oo moogtahay xamladan iyo barnaamijyadaas aan ku zuulinayno waxaa kow ka ah teleefonadan oo waaweyn oo moogta arada ku faafay oo fasaadkiis iyo dhibaatadiisna aan halkan ka soo koobi karin internetka ka mid ah waxaa kale ka mid ah muqaadaraadka noocyadiis kala duwan haddii qaadkii ay tahay ama khamrada iyo waxyaabaha lamadka ah ku dhawaaqista wilaayada kadib waxaa si toosa u bilowday xamlada oo isugu jiri doonta kulamo nadawaad iyo muxaadaraad bulshada loo jeedinayo waxaana xusid mudan in cid waliba mawduuca munaasabadeedu yahay laga dhaxal siin doono xamladan haddii uu allaah ogolaado suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo suldaan maxamed deeqoo labadaba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay ku dhawaaqista xamladan iyaga oo sheegay in maamulka wilaayada jubbada hoose ay ku garabsiinayaan sidii loo gaarsiin lahaa bulshada qeybahooda kala duwan waxaan halkan isugu imaanay annaga odayaasha dhaqanka ah iyo walaayada jubba sufla in galabta ay bilaabanayso xamlo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili rishaad arrimahaas noo keentay walaayada guud ahaanna ka soo baxay xarakatu shabaab almujaahidiin innaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxyaalahaas waxaa ku jiray waxyaalo mamnuucaad ah oo ummadda alla subxaana wa tacaalaana oga digay dadka waxaan aga digayaa ilaahay subxaana qaadirka ha ka cabsadaan xamladan oo maalmaha soo socda dardarteeda si weyn looga dareemi doono degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa waxaasi nasiib waafirha ugawada faa'idaysan doona guud ahaan sharaa'ixda ama qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada odayaasha xirfadleyda oo leh takhasuska howlo kala duwan ragga iyo dumarka si guud iyo dhammaanba dadka muslimiinta kuwaasoo iyaguna allaha fadligii xamladan ku ajiibi doonaa waquul rabbi sidnii cilman sida aan u rajaynayno waad mahadsantahay walaalka abu ayman wilaayad gedo warbixin oo ku saabsan xamlada dacwiga ee looga dhawaaqay wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey xamladan oo magaceedu yahay irshaad al umma ilaa sabiili rashaad ayay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ee gedo taasoo ka bilaabatay degmooyinkai deegaanada wilaayada ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ka hadlay xamladan ka bilaabatay degmooyinkii deegaanada wilaayada xamladu waxay soo baxday waqti runtii ummadda ay baahi u qabto in ilaahi subxaana wa tacaala diinkiisa la gaarsiiyo xamladu magaceeda waxaa la yidhahdaa xamlatu irshaad ilumma ilaa sabiili rishaad ciwaankeeda weeye shicaarkeedana wuxuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciya intaasaana ammaan ugu filan oo ahmiyadda ay xambaarsan tahay la dareemayaa waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inay hergesho dhammaan maqaraad degmooyinka walaayooyinka ay ku shaqeeyaan ay ka hergashaan rajaynaynaa insha allahu tacaala doo ilaahayga awoodda la ogolaado waxay ka bilaabanaysaa degmada ceelcadda wixii ka dambeeyana waxay ku faafi doontaa ama la gaarsiin doonaa itijaaha kale degmooyinka kale intooda kale ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo sidoo kale waxaa kalimaad tawciya oo ku saabsan xamladan ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan wilaayadii islaamiga ee gedo kalimaad tawciyaa ka jeediyey sheekh maxamed bishaar iyo sheekh axmed xasan akhlaaqdaasi marka tirada badan oo nebiga la yimid calayhi salaatu wasalaam muslimiintana lagu ammaanay deganaanshada iyo maaragtay maxaan ku rahdaa tartiibta ah waa waxyaalaha muhiimka ah oo inaan maaragtay maxaan ku rahdaa ku sifowno lagaba maarmaanka ay tahay haddaan macruufka isfari weyno munkarka iska reebi weyno maxaa noqonaynaa ummadihii hore luqina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuud wa ciisa bni maryam dalika bima casow wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa maa kaanuu yafcaluun qolyaha ilaahay uu saa u tilmaamay unbaan ka mid noqonaynaa alla naga midna han dhigo ummadda inaan maaragtay aan ku sifowno ummad wanaagsan oo macruufa safarayso munkarka mataqaana iska reebayso ugu dambayntii qeybaha bulshada iskugu jira macalimiinta madaarista qur-aanka macalimiinta iskuullada ganacsatada iyo gaadileeda noocyadeeda kala duwan ayaa si weyn u soo dhoweeyey xamladan ka bilaabatay degmada ceelcadda ee xarunta uuleyda anagoo ah macalimiinta madaarista kuwa macadka dugsi taxbiidyada soo dhoweynay waana arrin fiican waana wadaynaa insha allahu ilaa natiijadeeda iyo miraheeda aan si fiican uga meelgaarin haddii ilaahay yidhaah barnaamijkaas aad iyo aad buu muhiim u yahay aad iyo aad baanan usoo dhaweynaynaa annagu waxaan leenahay waa soo dhaweynay barnaamijkaas aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa annaguna waa qaadanay marka si guud barnaamijkaas waa u istaagnay insha allahu tacaala walaayada iyo walaalahay maamulkana waa la qaadanay jazaakum allahu khayran aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa annaguna sidaasaan u qaadanay insha allahu tacala hawshaas waan u wada istaagnay gaadiidliyada degmada eelcade waxyaalo badan oo diinta iyo dadka iyo waxaa weeyaan ummadda munaafacaad kule baa nolo sheegay waana qaadanay xamlada ay walaayada ku dhawaaqday runtii waxyaaba fara badan man ka faa'iidnay haddana ganacsada ceelcadde inaan waxyaabaha la mamnuucay ee saddex iyo tobanka qodob ah aan dhaqan gelinna insha allahu tacaala waana soo dhoweynaynaa howlahaas ayaga oo lasoo sheegay inaan wax ka qabanno arrimihii ayna soo gaarsiin xarakada guud ayna soo gaarsiisay waan qaadanay waana soo dhaweynayna waana ku faraxsan xamladan ayaa waxay si toosa uga bilaabatay degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo iyadoo ay ka socoto wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsantahay walaalka cazaam sarkaal ka tirsan booliska silibiyadda kenya ayaa lagu dilay gudaha waddankaasi xilli uu faraha kasii baxayo amniga dalkaasi cabdiqani maxamed ayaa sii faahfaahinaya warbixintan ugu yaraan hal sarkaal oo ka tirsan booliiska saliibiyiinta kenya ayaa la dilay halka la dhaawacay saddex kale oo labo ka mid ah ay ka tirsan yihiin booliiska kadib markii iskahor imaadyo hubeysan oo toos ah iyo mid bamgacmeed ah lagu weeraray bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska oo ku taala meel duleedka kaga beegan magaalada mooyaale saraakiisha booliiska oo la hadlay warbaahinta kenya ayaa sheegay in weerarkan uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka sisi oo dhowr kilomitir u jira sohdinbeenaadka ay la wadaagaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya wargeyska the star waxa uu sheegay in ragga hubaysan ee weerarka qaaday ay la socdeen mootooyin dheereeya waxayna mar qura rasaas ooda uga qaadeen barta kontarool ee ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka kenya booliiska kenya ayaa sheegay inuusan ogeen jihada rasmiga ah ee weerarka kaga yimid waxayna muujiyeen inuu faraha ka baxay ammaanka ismaamulka marsabit ciidamada kala duwan ee la geeyey ismaamulkaasina ay u taagwaayeen weerarada abaabulan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo ciidamada ammaanka mahadsanid walaalka cabdiqani wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa kulan qayb ka ah xamlada dacwiga ah la qaadatay harqaanleyda ku dhaqana degmada jilib ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan cismaan axmedow ayaa haya waxaa weli halkeedii kasii socota xamladii ay ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo gashay asbuucii labaad waxaana weli soconaya kulamada lala qaadanayo bulshada qeybaheeda kala duwan markan waxa ay mas-uuliyiinta wilaayadu la kulmeen qayb ka mid ah bulshada gaar ahaan harqaanlayaasha talodharka noocyadiisa kala duwan iyadoona lagala hadlay mawaadiicdii ay xambaarsaneed xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad qaar ka mid ah dhowrtalayaasha ay la kulantay wilaayada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga landalus waxayna ka warrameen waxyaabihii lagala hadlay iyo dhaqangelintooda maanta door ayaana loo qabtay waxaa aada loo baraarujiyey dharka haweenka loo talo iyo ragga loo talo ayaa aada loo baraarujiyey dan adduunyo iyo dan aakhir ayaa naloo sheegay waxaa layidhi adduunyadiin waxay ku jirtaa dadka inay wanaajisaan oo mujtamaca idinku dhex jiro oo mas-uul ah ka tihiin dharka u hagaajiya adduunyadiin iyo aakhiridiin ilaahi subxaana watacaala wuu idin hagaajin doonaa marka walaalaha aad baan u soo dhoweynayaa insha allahu almawlaa arrintaa nagu baraarujiyey dharka haweenka iyo dharka ragga kuwaa tola laakiin waxaana lagu baraarujiyey dharka cidhiiriga in la tulin dhar waasac in la tolo xijaab weyn in la tolo shaararka in la waasiciyo surwaalada in la waasiciyo bagistaamada in la waasiciyo khamiisyada in la waasiciyo dhar waasac ah oo sharciga waafaqsan in la tolo ee walaalahana nugu baraarujiyeen marka aad baan u soo dhaweynaya baaraka allahu fiikum meeshan waxaan ku qaadanay dowro oo qayim ah oo ka hadlayso shaqadayna harqaanka oo walaayada islaamiga oo nagu baraarujisay dharka aan tolayno khaasatan dharka shareecada waafaqsan waana qaadanay ikhwaani dharkaas inaan tolno waa ku balannay soo diyaar umanihi dharka shareecada waafaqsan inaan tolno insha allah taasaanoo madal ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay si habsame leh uga socotaa xamlada waxaana xamlada qayb ka ah muxaadaraad ka dhacaya masaajidda sida uu bilowgay xamladu sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waad mahadsantahay walaalka dhuubow ugu dambayntii wasiir ka tirsan xukuumadda nairobi ayaa qiray in musuq maasuq uu ka dhex jiro dowladda silibyadda kenya xarta cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya murtadka lagu magacaabo aadan barre ducaale oo ah wasiirka deegaanka dowladda silibadaha kenya ayaa hadal uu jeedinaya waxa uu ku sheegay in musuq maasuqa xoogani ka dhex jira gudaha dowladdaasi oo dhibaato ba-an ku hayo xukuumadda william ruutu isagoo ka horhadlayay baarlamaanka kenya ayuu murtad aadan barre ducaale qiray in musuq maasuqa ka dhex jira dowladda uu ka tirsan yahay ee kenya uu ka daran yahay halista ay kala kulmayaan mujaahidiinta al-shabaab waa la aqoonsan karaa oo waa la heli karaa musuq maasuqase waa khatarta qarsoon ee dalka wax u dhimaysaa haddii maanta la weydiiyo al-shabaab iyo musuq maasuqa midkee khatar weyn ku haya kenya anigoo aan ka labalabeen waxaan dhihi lahaa musuq maasuq waayo al-shabaab waad garan kartaan halka ay ku sugan yihiin waad garanaysaan awooddoodana waad garanaysaan balse musuq maasuqu waa midka dalkeena dilaya ayuu yidhi murtadkan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee xelalka ka haya dowladda kenya ayaa hadalkiisa waxaa u imaanayaa iyadoo dowladda dalkaasi ay wajahayso xaalad adag oo dhinaca dhaqaalaha ayna xukuumadda nairobi awoodi la-dahay inay kabto miisaaniyadeeda kacdoonadii bishii lasoo dhaafay ee julaay ee gilgilay kenya ayaa ku khasbay william ruutu inuu kala diro golihiisa wasiirada uuna soo magacaabo wasiiro cusub si uu wax uga qabto musuq maasuq ee sicir bararka ka jira waddanka kenya waxaay ka mid tahay waddamada dhaca qaaradda afrika gaar ahaan dowladaha dhacabariga ee ugu musuq maasuqa badan islamarkaana laga soo diiwaan geliyo kiisas musuq maasuq kuwa ugu daran caalamka iyo si guud mandiqada iyo qaaradda afrika waad mahadsantahay walaalka xaaris walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته